wasiirka wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed xasan aadan ayaa kulan sagootina xafiiskiisa kula qaatay arday ay wasaaradda u dirtay fursad waxbarasho oo dibadda ah wasiirka ayaana uga mahad celiyey dadaalka iyo guusha ay ku muteysteen fursadani isagoo ku dhiirigeliyey in ay si wanaagsan uga faa'iideystaan aqoonta ay baran doonaan islamarkaana dalka kusoo celiyaan xirfadaha iyo khibradaha ay kasbadaan kulanka ayaa sidoo kaleetana lagu xusay muhiimadda ay leedahay in dhallinyarada soomaaliyeed loo abuuro fursado waxbarasho oo heer caalamiya
marka labaad waxaa ilaahay mahaddiisa inaad maanta wada joogno xafiiskii wasaaradda idankoo siddeed iyo labaatan arday oo annaga aan boosal garaynay siddeed ka mid oo nasiib u yeelatay inay hesho waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda dalka china aad ka mid tihiin waxaan rabaa inaan idinkala hadlo muhiimadda weyn ee ay leedahay inaad waxbarasho dibadda ka hesho weliba ay wasaarad gaar ah ku siiso macno gaaray leeda macnaha waxay tahay iskiilka wasaaradda in lagu dhiso oo hore lagu mariyo saa ogsoon tihiin environmental engineering iyo maxay ahayd maaragtay fishery intaba way isku jirtaan iyo kuwo kale inta wasaaradda way u baahan tahay dad xirfadaas leh waxyaha wasaaraddana ku kala biiro sidii kuwa gudaha hadda masar ka qaatayba aan sanadihii hore ugu diyaarinay idinka waxaad jaanis u hesheen inaad banaanka aadaan waxaad matalaysaan dalka soomaaliya arday ka timid waxaan rajeynayaa akhlaaq iyo aqoon iyo iyo dadaal iyo karti inaad ku suntanaataan midda kale waxaan u mahad celinayaa dowladda china oon saaxiibaha nahay oo runtii fursaddan wasaaradda siisay si shaqaalaha wasaaradda skiilkooda kor loogu soo qaado oo ay waxtar u noqdaan gaar ahaan waxaan u mahad celinayaa safiirka dowlad china oo runtii saaxiib dhow aan nahay wasaaradda si dhow oo la shaqeeyo waa uga mahad celinayna wasaaraddan iyo wasaaradaha kale oo ay gacan siiyeenba dowlad ahaan idinkuna waxaan idin dardaarmayaa inaad cilmiga aad doonateen dalkiina xilligan la joogo jaanis idin siiyey inaad matashaan u baxdaan inaad la soo laabataan islamarkaana ku soo celisaan mujtamacii soomaaliyeed ee idinka sugayay inaad horumarisaan ood hore u dhaqaajisaan shaqooyinka noo yaalla ee runtii muhiimka ah wasaaradda kalluumeysiga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa horey sidoo kale dhalinyaro soomaaliyeed ugu dartay deeq waxbarasho oo heerka labaad ah oo dalka dibaddiisa ah kaasi oo ay kusoo baran doonaan wadamo kala duwana